madaxweyne erdogan waxa uu bedelay taariikhdii mas-uulkii astaanta uu ahaa dhalashada jamhuuriyadda turkiya ee mustafa kamaal ataturk shan iyo tobankii sannadood ee uu xilka hayay mas-uulkaasi iminka erdogon ayaa ka badan dadka ka faallooda siyaasadda turkiya markii ay noqotay in doorasho kale la qabto waxa ay saadaalinayeen in uu madaxweyne erdogan guulaysanayo sidii ayaanay u dhacday waxa ay ahayd markii ugu horeysay ee dalkaasi doorasho laba wareeg ah laga qabto markii la xaqiijiyey guusha erdogon malaayiin qof ayaa gaadhay aqalka madaxtooyada ee magaalada cankara istanbul oo uu ku sugnaa ayuuse markii hore kula hadlay boqolaal kun oo isugu soo baxay khudbad soo jiidatay dadkii dhagaysanayay ayuu jeediyey waxa uu sheegay inay turkiya guulaysatay muxaafad iyo mucaaradba madaxweynena uu u yahay bulshada turkiya oo dhan waxa aynu soo gabagabaynay ayuu yidhi wareeggii labaad ee doorashada madaxtinimo annaga oo raalli ka ah dadkeenna haddii ilaahay raalli ka noqdana dhammaanba dadweynaha turkiya ayaan u shaqayn doonaa guushan madaxweyne erdogan maxay uga dhigan tahay dadweynaha turkiya su-aashaasi ayaan weydiiyey siraad jacfar maxamed oo ka faallota arrimaha turkiya iyo afrika degana magaalada istanbul ee dalkaasi cabdi xaafid waa maasan tahay sidaan la ognahay doorashooyinkii madaxweynenimo ee ka dhacay dalka turkiga waxaa kusoo baxay madaxweyne erdogan konton iyo laba dhibic toban boqolkiiba madaxweynaha wuxuu hogaamin doonaa shanta sano ee soo socoto dalkaasi xisbigiisa sidaan la socono xisbiga cadaalad iyo horumarka uu hogaamiyaha u yahay madaxweyne erdogan waxay dalka soo maamulayeen muddo labaatan sano ah anagoo og in dalka turkiga muddadii saddexdii sano ugu dambeysay inay ka jirtay sicir barar in ay qiimaha beeshay lacagta turkiga waxay dalka turkiga dadka turkida iyagoo waxaas dhan og ay u codeeyeen mar kale madaxweyne erdogan inuu dalka hogaamiyo dadku waxa ay ogyihiin in dadka wax samata bixin karo iyo dalkaba inuu yahay xisbiga cadaaladii horumarka uu madaxweynaha u yahay madaxweyne erdogan dadka turkiga waxa ay rajeynayaan in ay inuu kulli suurtagalaan ballanqaadyadii uu sameeyey madaxweyne erdogan oo ay kamid tahay in hal sano ay isticmaali doonaan gaaska lacag la-aan inay ku isticmaali doonaan in la kordhin doono mushaarka shaqaalaha rayidka ah inay dib usoo noqon doonto lacagta qiimaha beesha ee dalka turkiga inay dib qiimo u yeelan doonto in xukuumadda cusub iyo ay la imaan doonto qorsho cadcad oo ku saabsan qaxootiga sidoo kale waxaa la filayaa in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka turkiga inay ka dugnaan doonto kii hore oo siyaasad arrimo duwad oo turkiga mansab iyo maamuus weyn u sameysa ay noqon doonto sidii kuwii horeba marka dadka turkiga waxay radi fiican ka leeyihiin xisbiga madaxweynaha iyo hogaamintii hogaamintiisaba maadaama ay mar kale u codeeyeen iyadoo turkiga xaaladan ay ku sugan tahay dadka ajanabiga ah ee ku sugan turkiya dabcan guusha erdogan waa ay ku diirsadeen maadaama oo uu mucaaradku ku ololeeyay inay dadkaasi dalka ka saari doonaan gaar ahaana suuriyiinta waxaase wadankaasi ku nool dad badan oo ay soomaaliya ku jirto dhalinyaro u badan wiil iyo gabar soomaaliyeed oo degan magaalada istanbul ayaan dareenkooda weydiiyey magacyadooda ayay ku bilaabayaan bismillaah raxmaan raxiim magacaygu waa xamdi xasan waxaan ku noolahay dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul waxaan kaloo si gaara ugu hambaliyeynayaa ajaanibka dadka ajaanibka ee ku nool dalka turkiga oo si baqasho xoogle aad uga qabay haddii ay mucaaridka xisbiga mucaaridka u guuleysto in ay wadanka ka bixi doonaan guul guul erdogan mar labaad iyo mar saddexaadba anigoo ah cabdirashiid muuse oo xasan ku degana magaalada istanbul ee turkiga waxaan aada uga faraxsannahay doorashadan ka dhacday iyo guushan uu soo hoyey erdogan taasu waa mid ay dhammaan ajhanabikao dhan nala qabaan farxaddaas dadka ku nool waa guul u soo hooyatay dadka ajaanibta ku nool ee wadankan turkiga markaa waa guushan waan farxsanay dhammaan haddaan nahay shacabka ajaanibta ee ku nool
madaxweyne erdogan ayaa fariin u diray murashaxii la tartamayay waxa aanu sheegay in reer turkiya nabadgeliyeeyeen dhowaana xisbiga weyn ee mucaaradka ahi uu nabadgeliyeyn doono ololaha doorashada ee socotay labada bilood waa ay qaraadhayd marka loo eego taariikhda doorashooyinka turkiya erdogan marar badan ayuu mas-uulka la tartamaya ku tilmaamay inuu argagixisada taageero guusha erdogan marka laga reebo gudaha turkiya waxaa looga dabaaldegay dalal ka baxsan dalkaasi madaxweyne erdogan waxa uu sheegay inay soo tahniyadeeyeen madaxda dalalka libiya qatar azerbaijan iyo usbekistan sidoo kale waxaa tahniyad uu soo diray madaxweynayaasha dalalka maraykanka ruushka iyo soomaaliya iyo wadamo kale qaarkood madaxdaasi waxa ay sheegeen inay imikaba soo dhoofi doonaan haddii ay casuumo deg dega helaan si ay si foolka fool ah ugu tahniyadeeyaan doorashada turkiya isha ayaa meelo badan oo caalamka ku taala lagaga hayay wadamada yurub iyo reer galbeedka maxay uga dhigan tahay guusha erdogan maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leester ee dalkan britain ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdi xaafid marka horeba ma aynan dooneynin inuu soo baxo erdogan dowladahan reer galbeedka ah haddase hadduu soo baxay waxay uga dhigan tahay way ku qasban yihiin in ay la shaqeeyaan oo la tacaamulaan oo weliba ay soo dhaweystaan way ku qasban yihiin xal kale oo meesha jiraay ma jirto turkiga kama maarmi karaan reer galbeedka meesha uu kaga yaalo dunida ee juqraafi ahaan ah istraatiijiyad ahaan ah iyo xubinimada uu nato ee ka midka yahay awgeed waxay ku qasbanaan doonaan in ay soo dhaweeyaan doorashada u hambalyeeyaan waxyaabaha inta badan ay ku waynayaan maxay ahday saaxiibtinimadiisana ay hoos u dhimaan ilaa iyo inta uu wadciga si kale isku bedeli doono inkasta oo madaxweyne erdogan guuleystay laakiin waxaa hortaalla howl adag dhaqaalaha dalku hoos ayuu u dhacay sixir barar ballaadhan ayaa ka jira dhowaana dhulgariir ayaa dalkaasi ka dhacay ay dad badani ku le-deen sidaasi oo ay tahay shacabka turkiya waxa ay door bideen inuu madaxweyne erdogan xallin karo dhibaatooyin badan oo ay qaarkood u arkaan inuu isagu abuuray cabdixaafid cawir ismaaciil v o a i london